kaahin kaasoo ah gobolka gabiley xafladaasi furitaanka gobolkan cusub oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin badan oo ay ku jireen madaxweyne ku-xigeenka iyo marwada madaxweynaha ayaa waxaa b b c da oga qayb galay axmed siciid cigo oo ah waryaheenna kaasoo xasan bariise uu qadka telefoonka kula xiriiray ugana waramay hawshii meesha ka dhacday
xasan bariisow xaflad weyn oo loogu magacdaray waqalidda gabiley oo ka mid ahaa dhowaan gobolladii uu magacaabay madaxweynaha somalilan daahir riyaale kahin ayaa muddaba loo qalab qaadanayo qabaqaabadiisu ay socotay maanta ayaa lagu qabtay duleedka waqooyi ee magaalada meesha la yidhaahdo qalax oo waa tog u dhow magaalada xagga waqooyiga ka xiga dhirta waaweyn ee haraca ah ee quraca ah ee aada u dhaadheer ee harka leh ayaa dadweyne fara badan oo kumanaan ah oo isaga yimi gobolada somaliland badidooda min burco ilaa iyo awdal ilaa iyo saylac ayaan ku arkayay oo leh madaxweyne ku-xigeenka somaliland axmed yuusuf yaasiin hogaamiyayaasha labada xisbi ee mucaaridka axmed maxamed xamuud siilaanyo iyo faysal cali waraabe wasiirada dowladda salaadiinta somaliland qaarkood xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada culamaa udiin arday haween iyo dadweyne aada u fara badan ayaa madasha isugu yimi way ka hadleen badidooduna giddi waxay ka wada sinaayeen inay u hambaliyeynayeen dadweynaha gobolkan oo degmooyinkiisuna ay yimaadeen hadday tahay allay baday iyo arabsiyo iyo wajaale ay giddi wada yimaadeen oo ay kasoo qayb galeen iyagoo hidihii iyo dhaqankii xidhan marka xafladaasi weyn oo halkan xataa qada ah oo la ii sheegay xataa in shan iyo labaatan awr oo goolola adhig fara badan iyo loba lagu qalaayo oo ciddii halkan maanta cuni kartaan ay cunayso ayaa xafladaa weyn lagu qabto ilaa iyo haatana socota axmedow mar haddii aad soo hadal qaaday ereyga dhaqanka dhaqan ahaan inkastoo hawsha hadda socotaahi ay siyaasad tahay oo gobol weeye waxa loo wanqalayaa sida aad sheegaysay laakiin haddana xaggii dhaqanka maxaa la qabtay oo muuqanaya xafladda badideeduba horta dhaqan bay u badnayd oo saaka sideedii baan anigu imi oo inkastoo xafladdu tobankii furantay oo aan madasha tegay intaa waxaa socday ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka soomaalidu ay u lahayd gaar ahaana goboladan dhinaca galbeedka oo saylic luqeynayo gabayo ah oo aad ogtahay gobolkana uu caan u ku yahay dhinaca wax soo saarka gaar ahaan haruurka iyo arabakida iyo waxyaabahan kale la beerto xata xataa haatan imanka khudaartii laga beeray oo cambihii iyo babaygii iyo gidi marka wax soo saarkii ayay dhaqankaasi u badnaa waxaa kaloo aniga soo jiitay fardaha oo ay ku ciyaarayeen oo madasha dhexdeedii oo wufuuddii ay fadhido iyo madaxdii dabadeetana rag fardaha aada u yaqaano sida fardafuulka u yaqaano iyo sida loogu ciyaaraba ay ku ciyaarayeen awr dhaan ah oo dhan oo inantii ay wado oo ay haamihii ay saaran yihiin xataa kuwii caanaha oo kale de masalan iyo kuwii lagu dhaaminayay ayagana la keenay meesha dibidii oo dibigan meeraraha oo halkan laga yaqaano meerarka oo marka la diyaarinaayo ee uu dabadeetana marka dambe uu qodaayo beertii ayaa iyadana la keenay marka dhaqanku aad iyo aad ayuu ugu badnaa gabayaa laga soo jeediyey waxaana ahayd xaflad music xataa fanaaniintiina de way joogeen oo iyaguna heesihii dhaqanka iyo fankaba ka jeedinayo aad fanaaniin fara badan oo haatan magacooda haddaan mid soo qaado aanan dhamayn karaynin kuwii caanka ah ee soomaalidu wada taqaanay ayaa iyaguna ka tumaayay meesha kaasi waxau ahaa wariyaha b b c da axmed saciid cigeh oo